bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa ay caawa sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada hadduu rabi raali ka noqdo caawa aan idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka daalsan waxaa ka mid noqon doono guddoonka baarlamaanka maamulka puntland oo guddi u magacaabay tala bixin si ay ugu sameeyaan qodobo ka mid ah dastuurka maamulka puntland oo golaha wasiirada maamulkaasi ay meel mariyeen in wax kabedel lagu sameeyo waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa guddoonka baarlamaanka maamulka puntland guddiga arrinkaasi u saaray iyo xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay arrinta ku aadan wax kabeddelka dastuurka maamulka puntland qodobada kale aan idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan caawa wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono khilaafka dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland oo meeshii ugu sarraysa gaaray iyo wasiirka warfaafinta maamulka puntland oo weerar afka ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idinla wadaagi doono islamarkaasina aad caawa dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono xiisada caawa ka taagan gobolka galgaduud ee soomaaliya kadib markii kooxa hubaysan dad xoola dhaqata ah ay dul ugu geysteen waqooyiga gobolka galgaduud haddaba sidee ayay wax u dhaceen
waad mahadsantihiin walaale radio dalsan walaale saakay meel oo degmadaan joogno hurshe meel hoos timaada oo la yidhaahdo laan xayo ayaa lagu dilay saddex qof oo shacab ah mar waa waabar camal ay ahayd dad maleeshiya beeleeda oo hubaysan oo ku abtirsada degmada caabud waaq ayaana duulaankaas iyo dadkaas haddaba caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa weerarkaasi kooxaha hubaysan ay ku qaadeen dad xoolo dhaqata ah ee saddexda qof lagu dilay sidoo kaleetana waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xiisadda ka dhalatay arrinkaasoo lasoo warinayay inay ka taagan tahay gobolka galgaduud maamulka deegaanku ay wax ka dhaceen oo caawa dalsan u waramay ayaanu idila wadaagi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa dhacdo murugo leh oo maanta ka dhacday gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib markii afar wiil oo isla dhalatay ay ku geeriyoodeen guri ku yaala degmada shibis markii uu ku soo dumay dhismo qadiimi ah oo ahaa guriga ay degganaayeen
maasha allah waa dhowhay bismiillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay slam wabacdu magacayga sheekh maxamed macalin xasan waaye gurigan xalay masaa'ibaa ka dhacday masaa'ib rabbaani ah gurigan waxaa ku noolaa qoys aniga waxaan ka mid ahaa dadka deggan oo alaabaha badda iyo ugu xaraysan tahay oo meelahan baashaalkiina eedamaba ka bex jiranba marka alxamdulilah haddaba caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa dhacdadaas iyo qaabka ay u dhacdo aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan heerada afartaasi wiil ee markaasi da-da yar ay ku geeriyooday dhacdadaasi guriga ku soo dumay degmada shangaani ee gobolka banaadir iyo waalidiinta oo uu ka mid yahay aabbaha dhalay afartaasi wiil oo warbaahinta dalsan kaga warrami doono qaabka ay u asiibtay mashaqadaasi culus oo uu ka warramayo qodobadaas iyo kuwo kaleoo xasaasi aw ay ka mid yihiin xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka oo maxkamadda maamulka gobolka banaadir u gudbiyay eedeysanayaal ajaaniba ayaanu caawa wareegga wararka dalsan idinkugu soo gudbin doonaa waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
war kaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo xusinaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegaystayaal ismaqal wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujadda hirka dhirirkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobollada kaloo efam ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay dhegaystayaal habeen wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu caawa anba qaadi doonaa waxaa wararkeenna caawa ku bilaabi doonaa wararkeenna gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya oo laga soo warinayo inay caawa ka taagan tahay shaqaaqa ka dhalatay markaa dad isku qoys ahaa oo halkaasi kooxo hubaysan ay ku dileen shaqaaqadaas ayaa la sheegay inay salka ku hayso arrimo la xidhiidha ana qabiil kadib markii marka kooxaha hubaysan ay weerar ay ku qaadeen dadkaas la sheegay inay ahaayeen howla dhaqato islamarkaasina ay halkaasi ku dileen kooxahaasi hubaysan qaar ka mid a dadkaasi xoolodhaqatada ahaa ilawareeda dadka deegaanka ah ayaa eh, raadiyaha dalsan waxay u sheegeen in xiisaddan ay salka ku hayso arrimo aana qabiil ah warar dheeraada ayaana ka soo baxayo kooxahaas hubaysan ee dilka ka geystay waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wararka waxay sheegayaan in dhacdadan ay si gaara kaga dhacday ee tuulo la yidhaahdo indhakayd oo ka tirsan deegaanka huurshe ee gobolka galgaduud waxaana la soo warinayaa in khasaare kala duwan uu isugu jiro dhimashadii dhaawac ay ka dhasheen waxay timaaday kadib markii kooxo hubaysan oo la sheegay inay markaa wateen laba gaari oo ay saarnaayeen ciidamo maleeshiyaad ah ay tageen deegaankaas oo ay durbaba ay markaa joogasho ay ka geysteen inta la xaqiijiyey waxaa halkaasi ku geeriyooday saddex qof waxaana sidoo kale ku dhaawacmeen tiro kale oo aanan la ogeyn caddadeeda maleeshiyaadka ee falka geystay ayaa goobta ka baxsaday hase yeeshee maamulka deegaanka oo aanu caawa qadka taleefonka kula xiriirna waxay sheegayaan in xiisad midii ka culus la dareemayo sidoo kaleetana mar walbaba ay suuragalay tahay dhacdadan dhacdo ka daran inay halkaasi ka dhacdo guddoomiyaha deegaanka hurshe axmed cab waa axmed cabdule xaamid oo waa axmed cabdulaahi xaamid oo caawa aan idhaahday rale ahaada waa axmed cabdulxamiid oo caawa ee warbaahinta dalsan u waramay ayaa faahfaahin ka bixinaya dhacdadan ka dhacday deegaankaasi huurshe ama deegaankaasi hoos- hoostaga deegaanka huurshe waxa uu sidoo kale sheegayaa ama baaq ugu dirayaa maamulka ee galmudug oo ugu baaqayo inay xiisadan ka soo gaaraan
waad mahadsantiin walaale radio dalsan walaale saakay meel oo degmadaan joogno hurshe meel hoos timaada oo la yidhaahdo laan xayo Een, ayaa lagu dilay saddex qof oo shacab ah mar waa waabar camal ay ahayd Een, dad maleeshiya beeleed oo hubaysan oo ku abtirsada degmada caabudwaaq Een, ayaana duulaankaas iyo dadka shacabka ah duulaan kusoo qaaday halkaa ku laayay waa gartee
saddex nin oo saddex qof oo shacaba ayaana halkaa lagu dila
waa gartay marka goorta uu dil ku dhacaya waa goorma
waa waagu markuu bariyey waa gartay marka deegaanka uu eh, dilkay ugu geysteen masaaf ahaan halkee bay u jirtaa eh, deegaanka hadda aad joogtay hurshe
deegaanka hurshe adu waxay u jirtaa dhowr kilomitr adu toddoba ilaa sideed bay u jirtaa meelahaas waa gartay
waa dad xoolo dhaqata ay ahaayeen gurigoodii miyiga ayay kasoo tooseen dhowr gaari oo technica ah lala dul yimid saddex wiiloo meel jiiftayba oo rag dhalinyaro ah baa la dila labana isla dhalatay midna ay qaraabo ahaayeen aan ka dheerayn waa gartay marka dilka saddexdaas nin marka laga soo tago ma waxaa jira khasaare kale oo eh, l- ay geysteen kooxda aad sheegtay inay maleeshiyaadka inay weerarka soo qaadeen
may khasaare kaleo ay geysteen oo saddexdaa qof ruux oo shacabka ay dileen aan ahayn ma jirto waa gartay marka dilkan loo geystay saddexdan qof muxuu salka ku hayaa
kolley dadka halkan joogaahi waxay isku laayaan aanooyin qabiil waa gartay
ayadaas unbuuna salka ku hayaa waaya marka ma jirtaa ilaa iyo haatan haddii maamulkii deegaanka aad tihiin eh, inaad daba kacdeen dhacdadan iyo qaabka ay u dhacday iyo eh, kooxda dilkan geysatay eh, ilaa iyo haatan dad loo soo qabtay dhacdadan
kolley laamaha amnigana waa u gudbinay oo iyaga shaqadoodaas annagu waxaan isaga dhex jirnay maanta oo dhan mayd asasho ayaan ku guda jirnay laamaha amnigana waa loo gudbiyey kolley caabud markay waxlaayeenna dhanka caabudaaq xaggeeday ku laabteen saldhiga booliiska caabudaaqya waa la wadaagnay ilaa haddana wax adigu mataqaanaa la qabtay oo nimankaas laga qabtay nalooma sheegin waa gartay marka dhacdadan ma waxaa jirta dhacdo ka horeysay oo ay daba socoto eh, xiisad maalmihii ugu dambeeyey deegaanka ka taagneyd miyaa jirto eh, sidee bay ku timaaday
deegaankan annagu haatan aan joogno oo nawaaxigan magaaladan ruushe iyo nawaaxigeeda ah wax hadda ka dhacay oo mataqaanaa maalmahan iyo ayaamahan gudahooda oo ay daba joogto ma jiraan
waa laakiin waxaa iska jirta aanooyin qabiil oo magac guud ah oo eh, qabiilaadku waa deris meelo badan bayna eh, deris ka yihiin Eh, ka daraf wixii ka dhaca ka daraf kale in loo raadsadaa loo- laga yaabaa sida haatan waaqiciga gobolkan ka jirta ah Eh, kolley aanooyin qabiil bay daba joogeen dadka wax laayay Eh, laakiin dadkaani ay laayeen dad eh, dakana qaba ma ay ahayn dad dembi geystay ma ahe ay ahayn dad shacaba wiilal dhalinyaro ah oo guryahoodii joogaa la laayay Eh, laakiin eh, nagu qabiil baan wax naga qabay oo qabiil baan u dilaynaa unbay dadkaani micnihii eh, arrintooda isugu biyo shubanaysaa
wa wa waa gartay marka ma la garanayaa kooxaha dilka geystay mise marka ay dilka geysteen durbo waa ay baxsadeen kahor inta aanay dad kale goobta soo gaarin qabiilkooda unbaa lahayb garanayaa dadkaani dad yar may ahayn eh, dad saddex gaari oo technica watay ahaayeen En, oo waa garan ka dhaa saddex gaari oo technica ah dadka wadan kara shaksi iyo laba iyo midna maahan haybtooda iyo qabiilkoodana waa la yaqaanaa iyo meesha ay u laabanayaan oo sal ka dhiganayaan waa gartay marka laga soo tago tuhunkaas oo hebhaan aad qabtaan ama maamulka uu qabo eh, ma jirta miya eh, baaritaan iyo dabagal aad ku sameyseen waxa dadkan loo dilay iyo eh, cidda rasmiga ah ee ka dambeyso ee ee dilka eh, loo geystay dhalinyaradan gadaal ka riixaysa
wiilashaani haatan ayagu gaar bartilmaameed umay ahayn maleeshiya beelaadku En, hayb guud unbay mataqaanaa deero ka halqaad unbay dadka u laayaan mooyaane wiilashan marxuumiinta ah oo waxay galabsadeen aan la arag iyagu gaar bartilmaameed umay ahayn magacun guud oo qabiil guud ah unbay aana qabiil ku raadsanayaan qofkii kasoo horbaxa xitaa sida haatan dhacday dadka meesha ku dhintay dadkii aanada qabiilka ay ku raadsanayeen ma ay ahan ayaga laakiin dadkan en, gacan ku dhiiglayaasha ah dadku uma kala soocna mana kala yaqaanaan wixii kasoo horbaxa unbay dilayaan waa gartay marka masaaf ahaan halkee bay isku jirtaa goobta dadkan lagu dilay ee, ee, raggan dhalinyarada ah ee aad sheegtay iyo goobta aad tuhmaysaan inay raggan dilka geystay iyaguna ay kasoo baxeen
dadkan dilka geystay caabudaaq iyo dhabad bay u dhasheen waa gartee
oo ay ka soo baxeen kuna laabteen waa gartee
oka walaale hakaasayna mar waaya marka waaya marka maamulkii deegaanka baatiyen ee dhacdadan eh, dhacday eh, wax yar maaha oo eh, waxaa la warinayaa in weli xiteer m- laga dareemaya deegaanka eh, dhacdadan iyo eh, saameynteeda marka maxaa idinku markii dhacdadaas dhacda kadib oo tallaabo ah oo aad qaateen aada qaadeen
walaale een, kolley een, anagu dhacdo horta meeshaan murugalaha ka dhacday een, dad isla dhashay oo walaalo ah oo hal qoys ah oo aan waxba galabsan ayaa meeshaan lagu dilay waa dhacdo murugale dadkii iyo ehelkii een, tiraanyada iyo tacsida inaan la qaybsano een, arrintaasna een, laamaha amniga degmadanada iyo degmada ay ka yimaadeenba waa la wadaagnay ayaga unbaana ku daba jira dowladda unbaana ka warsugaynaa een, dadkaas saldambiyeedka geystay inay ka daba tagaan meeshay galaanba Een, anagu haatan een, xal kale oo aan markaan aan ku guda jirnaa ma jiraan Wa- wa- waa waa garta laakiin idinka maamulkii deegaanka baad ku magacaaban tihiin Eh, waxaana eh, dadkan dilka loo geystay eh, waxaa wararku ay sheegayaan in magaaladii iyagu qudhooda eh, abaabul ay ka wadaan oo ay suuragal ay tahay in shaqaaqaarinkaasi eh, salka ku hayso ay dhalato marka idinka si aanay shaqaaqo kale u abuurmin ama eh, kooxihii hore magaalada usoo weeraray aanay shaqaaqo kale dib u geysan ma isku howsheen in dhinacyada eh, eh, wax kala tabanayo ee dilkan isku geystay inaad sidii xal looga gaari lahaa xiisadan aada guda gashaan
ilaale sidaad ogtahay meeshaan qabiilaad baa degan oo dhowr qabiil baa iska gala Een, dilkuna waa wada saameeyey Een, annaga kareehush ahaan waana saameeyey Een, deegaana aan daris nahayna wuu saameeyey oo qabiil kale een, ay degaan Een, dadkaana shacabka ahina waa wada hubaysan yahay haatan nidaamka meeshaan ka jira Een, iyo shacabka hubkooda marka loo eego waxaa la dhihi karaa dadkan hub badan baa shacabkan gacantooda ku jira waana qabiilaad kolley een, xerbeeg iyo odayaal iyo dhaqan bay leeyihiin hawshaasina waa kala gaartay meel ay joogaanba laamaha amnigana way gaartay Een, dowladda galmudugna iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha galmudug baa hawshaan inay usoo kacaan oo een, waanu een, u gudbinay laamaha amniga kolley haddaan u gudbinay iyagana way u gudbaysaa waa waa waa garta marka eh, warkaaga waxaan u fahmay in idinka ka maamul ahaan hooshan ay idinka awood weyn tahay oo aad maamulka galmudug ugu baaqaysaan in dhinacyadan eh, hubaysan ee dilalka iska geysanaya ee dhacdadii ugu dambeysay murugada leh ee dhacday inay kasoo gaaraan oo ay arrinkaas soo faragelinaya- soo farageliyaan arrintaas inay soo farageliyaan waashan waa beel ba- weyn bay salka dhigaysaa iyo beelo waaweyn Een, aana qabiilna dee dadkaan afar iyo labaatan ka saac ka dhex- ka dhex dhacdaa waana wax aada u dhib badan wax in dowlada xallisa mooyaane maamul haatan degmo hurshe ay ku filan yihiin maahan dowladda galmudug iyo ciidamada een, ciidamadeeda in loo adeegsado hawshaan laga hortaga mooyaane waa gartay arrintan arrin weyn oo foolxun weeye dad
waa waayo marka ma- qofoo shacal ah meeshaan lagu dilay Mhm.
dad een, shaksina ma diline een, dad la dhihi karo dad tiro badanoo dhowr gaari wataa dilay deegaan bayna kasoo tageen deegaan bayna ku laabteen
waa waa gartay intaa marka hawshu inaysa kasii dheeraan dowladda galmudug iyo waxaan u gudbinaynaa waa waa waaya marka maxay tahay waxgaradka beelahaba waaya marka maxay tahay cabsida aad qabtaan ee kadib dhacdadii dhacday maadaama aad ku nuuxnuuxsatay in beelahan ay hubaysan yihiin ee wax walbana ay dhici karaan ee dhacdadii ee dhinacyo kala duwan oo deegaanka ay saameysay maxay tahay cabsida aad qabtaan laxdo kasta waxaa dhici kadha een, arrinta hadda dhacday mid kasii foolxun baa laxdo kasta dhici kadha waxaatan een, administration ama nidaama oo een, inay waxaasi dhacaan ka hortaga eh, hayaahina ma jiraan dadkan remiyiga dhexdooda dadkii remiyiga ahina waa daris waana col waana wada hubaysan yihiin waa gartay dowladda galmudug waxaan ka hooseynayaa in dadkaas ciidamo ku filan la dhex keeno een, nabadoonadooda iyo beelahoodana laisku keeno hawshaasna intaas aysa kasii ballaaran waa waa waa gartay marka fariintaada kugu dambeyso
wax garadka beelaha iyo dowladda galmudug baan baa fariinteyda u dambaysa la wadaagahaya meeshaan musiibaa ka dhacday musiibada intaa ka dhacdayna inaan mid kaleeta kusii darmin caqli iyo cilmi iyo cudud wixii la leeyahay ha la isku kaashado ha laga hortago ayaan fariinteyda u dambaysa diraya
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacdi hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis rooti ama canjeero ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaada doodaa dig fadhiyada ka sii daran dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubaay baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubaay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matrix superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanainta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluugla'aan ku isticmaal aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda blay storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuqbacaa kala xiriir faafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa noloshu ma lahayn macane macnaha adiga u suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay suber sayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda suber sign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida suber sign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays madaxa dharkaaga saabuun kuma mayrtid hadhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaayo islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiifka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber ama eber eber shirkadda sagal tayadu waa muhiim
waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data
waa hagaag dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay ismaqal wanaagsan weli barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaad dhegaysanaysaan markaan haddii aanu fiirino dhacdo musiibo ah ayaa ee xalay ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii carruur isku qoys ahaa ay ku geeriyootay guri ku yaala gudaha magaalada muqdisho oo kusoo dumay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay ee gurigan qadiimi ah oo ku yaalo degmada shangaani ee gobolka banaadir ee ku soo dumay dadkan deganaa halkaasi waxaana sababtay ama ay sababtay dhacdadaasi dhimashada caruur isku qoys aheyd iyada oo guriga ku soo dumay caruurtaasi afartaah ay ku geeriyoodeen inta la xaqiijiyey caruurtaasi afartaah ee geeriyooday waxaa la xaqiijiyen dhammaantood ay hayeen kuwa hal qoys ka koobnaa iyada oo guriga kuxilliga guriga uu soo dumayana ay ahayd xilli ay hurdayeen dadka deegaanka xaafadan ama ay dhacdadu ka dhacday ama guriga dhacdadu ay ka dhacday oo dalsan la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka ay wax u dhaceen iyo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ee ka dhashatay ee ka dhashtay dhacdadani sidoo kale aabbaha reerka oo isaguna dhacdadan ka hadlay ayaa faahfaahinaya qaabka ay wuxu dhaceen
maasha allah waa dhowhay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam wabacdu magacayga sheekh maxamed macalin xasan waaye gurigan xalay masaa'ibaa ka dhacday masaa'ib rabbaani ah gurigan waxaa ku noolaa qoos aniga waxaan ka mid ahaa dadka degan oo alaabaha badda ay uga xareysan tahay oo meelahan baashaalkiina eedamaba ka bex jiran marka alxamdulilah xalay ilmaha iyo hooyadoodii qaar guriga gudahay ku jireen ilmahana intay seexinayeen marka xoogaa kuleel yaraa ilmihii qabtay bannaankaana ay soo seexdeen meeshaasaa dhagaxii ugu yimid qaybtaas koraa soo go'day qaybta ay soo go'day qaybtan kale ay soo raacday sidiiya guriga marka ilmihii dhibkaas ugu dhaceen marka dhibaatadaasa ka dhacda waa afar wiil waaye oo isku hoy isku aabbo ah oo midka ugu weyn yahay toban iyo shan jir uu yahay inta kalena way ku xigaan marka boroseskaa la marsiiyey waxaa la geeyey c i dda madiino haddee waxay ku jiraan marka meydkoodii masaajidka jaamacadda hadda waxaan rabnaa marka in la duugo mar dhow haddii ilaahay ka raali noqdo waayahay een, dabcan guryahan waa guryo qadiimi ah dhibaato badanna dabcan inta badan way ka dhalataa sidee idin saamaysay marka guryahan qadiim waaye waa guryihii hore sarta kunka shilna la yidhaahdaa kunka shilna ku masuuran tahay waa sarta astaanta ee soomaaliya ka mid tahay waa qadiimi marka saameyn way nagu yeelinaysaa maxaa yeele meel oo lagu noolaa oo lagu intifaacaya haddii dhibaato ku dhacdo waa saameyn weynay kugu yeelinaysaa marka saameyntaas eh, waxaa kasii xanuun badanba ilmaha meesha ku geeriyoodeena ka xanuun badan marka saameynta ugu weyn oo ayna saameynaysa waa midaas aan sidayna kale laakiin alxamdulilah inta kale hooyadii aabbihii qolka gudahay ku jireen waxba ma gaaran ayaga ayagoo nabadooda caafimaad qabaanaya ka soo cararaan meesha
walaahi degmada xamarweyn horta maasha allah degmadii hore waaye oo qadiimi ah oo iyada dhan oo meelaha dhan jajabsan waaye marka meeshaaneetina qadartii allah iska imaadiyo wixii ilaahay keeno alxamdulilah marka hadda sartan bateera la dhahayo aa, dhinac iyadana dhinac dhan waxay ka tahay ewer marka halkan sars bateero dowladdaadiina maqlooso sartaan bateer lalahayo dhinacaaneet inay naga dumiso hadda ka hor waa duminayna ay dheheen si ay u baxeen ilaa iyo hadda mahaano mar guddoomiyaha gobolka waxaa ka codsanaynaa sartaan bateera ina saalmar as naga dumiyo sartaan bateera tacbaan waa iyada dhan way liilikanoosaa waayahay carruurta xalay halkan ku jira dimsa ayay ahaayeen afar qof afar wiil waay afartii wiil marka afartood bay dhinteen marka walwalka aa qabtaan oo hadda aad kusii baaqaysa waxay tahay in iyagana dhismayaasha kale sida bateera ay ka mid tahay in iyadana dowladda ay demiso aa bateero horta zaa'id waayba kuwaan doomanka badda ka shaqeyna anaka oo badda ka shaqeynaa dhib ku qabna bay haddii sarta soo dunto ilaa iyo xeebta biyahaas tagaa meeshaas ilaa iyo biyaha hadda ka hor guddoomiyaha oo gobolkan oo imaaday waxaas ahaa jiray magaciisii kan hadda oo laga qaaday xilka cumar finish aanoo imaaday xeebtaas noogu imaaday xeebtii saa qashinkii iska qaaday sartii naga dumiyaa dhaani sartii waa duminaya isdhahay siisu baxay maasha allah hadda waxaa imaaday magaciis madaali aa imaaday marka madaalo haddiina maqloosid codkeeni maqashid sartaan bateer dhiwaa ku qabnaa ilaa iyo doomanka soo gaarayay ee naga soo gaari intii oo aynoogu kor imaanin naga soo gaari ilaa iyo biyahaas soo gaaraa sarta iyada dhan xaansha camal ee uliliqanoosaa marka hadda tookadan adaa joogtida xilka haysid oo guddoomiyiin oo eh ee inaa noo imaadid oo sartaan bateera naga dumisid haddan noogu jira haddii khasaarana gaaro oo noo imaadid oo haddanna dhahayd sartiisaana eed marka intii oo felinka fiirsaalalah marka hadda adaa guddoomiyaha gobolka banaadir noo ee madaaloy ee noo imo halmar sartaaneeti oo bateer la dhahayo hadda indhahaaga ku arag haddii saan ee u soo dhacday ilaa iyo biyaha dooman kastaga
soo dhawahay bal sidee inta wax ugu dhaceen wallaahi nin horta markuu wareyso inaa ilaahi waana ilaihi raajicuun meeshaa masiiba ka ha ka dhacay oo ujeedaan khasaara ka dhaca meeshaa ma fahanta ilmaha meeshaana jiifaan dhexaanaan kusoo dumi ilaa meeqa caruur ah marka afar caruur waay ay daawada wallaahi laba toban jir meelaas waay sax marka waqtigii dhagaxaanta ay kusoo dumaysay ee, waqtiga meeqa saaco kale afar haweenum
afarta habeenimo afar haweenum toban sac ay dahay maxaa kaloo khasaaro halkan ka dhaca marka wallaahi khasaaro oo caruurtan ka weyn wax kale ma jiro wixii kale maal adduunya waa la helaa soo maha Haye.
wax kale oo jiro male marka aninkan ujeedaa garaashkaana intoor ku xaraysana berihan kusoo baxsana male reexaana ka buuxo marka wuxuu ilaahi keena alxamdulilah rabbi caalamiin wax kale male
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays kab ah waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
dhaaxaana sugteen oo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahabshiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha dalsana magaalada muqdishona waad nagala socotaan markaan haddii aanu fiirino baarlamaanka maamulka puntland ayaa guddi waxa uu saaray waxkabeddelka dastuurka maamulkaas qodobo ka mid ah kadib markii ay meel mariyeen golaha wasiirada maamulka una gudbiyeen golaha wakiilada puntland arrintaas oo ay ka dhasheen khilaafyo siyaasi ah oo ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah siyaasiyiin hore xil kaga soo qabtay maamulka puntland iyo dowladda federaalkaba iyo saamiliyada siyaasadeed ee kale ee maamulka puntland guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland doctor cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa waxuu magacaabay guddi gaar ah oo markaasi ka soo tala bixiya wax kabeddelka uu maamulka siciid cabdulaahi deni qorsheynayo inuu ku sameeyo dastuurka puntland guddigan oo shan xubnood ka kooban ayaa waxay timaaday kadib markii ay shalay meel mariyeen golaha wasiirada puntland in wax kabeddel lagu sameeyo dastuurka gaar ahaan qodobada xisbiyada siyaasadeed ee maamulkaas islamarkaasina laga dhigo shan xisbi siyaasadeed xilli malk- marka hore ay ahayd eh, saddex xisbi siyaasadeed ee axsaabta siyaasadeed ee maamulka puntland sidoo kale dhacdadan waxay timaaday iyada oo ololaha doorashooyinka hanaanka qofka codka ku dhisan ee la doonayo in puntland laga hirgeliyo ay ka socdaan deegaanada maamulkaas guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa waxa uu sheegay in guddigan cusub uu magacaabay kadib markii madaxweyne deni u soo gudbiyey soo jeedin ku saabsan in dastuurka puntland wax laga beddelo guddigan ayaa waxaa guddoomiye u ah xildhibaan sharmaarke cali cilmi sida ku cad warqadda magacaabista ee ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland xubnaha guddigan ayaa waxa ay sidoo kale falanqayn ku samayn doonaan waxkabeddelka dastuurka puntland ee soo jeedinta xukuumadda ka timaaday iyadoo markaasi kadib warbixintooda usoo gudbin doona ama u gudbin doona golaha wakiilada puntland guddigan oo baarlamaanku u saaray waxkabeddelka dastuurka ayaa waxay kaliyihiin kow xildhibaan xildhibaan sharmaarke cali cilmi oo guddoomiye ka ah guddiga xildhibaan maxamed cabdi faarax oo xubin ka mida guddiga ah xildhibaan ismaaciil cabdi oo isaguna ee xubin ka mida guddiga ah xildhibaan cabdiraxmaan cali jibriil oo xubin ka mida guddiga ah iyo xildhibaan maxamed cabdi warsame shantaasi xubnood ayay ka kooban yihiin sidoo kale guddigan ayaa waxa ay kaalin ama waxaa kaalin siin doono agaasimaha xeerka iyo xeerdejinta baarlamaanka ee puntland iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda golaha wakiilada puntland arrintan waxay imaanaysaa xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhalatay qorshaha hogaamiyaha maamulka puntland ee ku aadan in markaasi wax laga bedelo dastuurka puntland iyada oo la fahamsan yahay in magacaabidda guddigan uu isagu gadaal ka riixayo hogaamiyaha maamulka puntland sida ay qabaan qaar badan oo ka mid a siyaasiyiinta puntland si kastaba ha noqotee madaxweynaha puntland ayaa la sheegay in uu markaasi damacsan yahay ama qorshahan uu ku damacsan yahay muddo kordhin sida uu ka digay xubnuhu ka mid ahay madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas siyaasiyiin kala duwan ayaa siyaabooyin kala duwan kaga hadla arrinka waa hagaag geesta kaleetana waxaa sii xoogaysanaya bannaankana imaaday khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland khilaafkan ayaa waxauu yimaaday kadib markii ama bannaanka ku soo baxay kadib markii ee, maalinimadii jimcaha ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu si adagu kaga hadlay arrimaha siyaasiga ee maamulka puntland ka taagan oo uu ka digay in wixii lasoo dhodhoobaya afar iyo labaatan sano haatan hoggaanka talada haya ay ku dumiyaan wax ka yar siduu hadalku dhigay afar iyo labaatan maalmood haddaba muxuu yahay khilaafkan ee soo ifbaxay ee ee haatan u dhexeeya dowladda federaalka ee maamulka puntland mise yahay mid hore u jiray aqoon-yahan cabdiraxmaan marax cadde oo caawa dalsan u waramay ayaanu ka waraysanay
bismi illah alxamdulilah wasalatu waslamu ala rasuulillah waa mahadsantihiin eh, soo dhaweyntiina midda labaad eh, khilaafaadka eh, markii la joogo soomaaliya siyaasadda waa wax caado u ah oo maaragtay eh, ma aha wax ku cusub oo sababtoo ah en, ah, dhaqanka oo soomaalida ee siyaasadda ayaa noocyadan iskaga samaysan marka in la iskhilaafo iyadoo shalay lasla socday haddana maanta in la iskhilaafo wax hadda oo oo cusub oo maaragtay eh, lala yaabo ma ma aha walal waa waa garta marka ee, waxaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu sheegay in xaaladda maamulka puntland haatan uu kusii socdo wixii afar iyo labaatan sano lasoo dhisayay ee qarku u saaran yihiin in afar iyo labaatan maalmood lagu burburiyo hadalkaas wasiirka warfaafinta puntland oo ka jawaabayay waxa uu eh, soo saaray war eh, madaxtooyada lagu durayo marka puntland waxaan ognahay in maamulkii hore ee madaxweyne farmaajona ay iskhilaafsanaayeen maxaa ugu wacan eh, si gaar ah khilaafaadkan eh, bilowga dowladnimada dowladan eh, cusub iyo hogaanka puntland eh, muxuu salka ku hayaa aad is leedahay
dabcan horta eh, waxaan isdhihi karnaa eh, khilaafaadkan ee, wax oo maalin walba meel soo jooga waaye wax hadda oo bilow eh ma aha ee, maalintii oo muxuu ahaay ra-iisul wasaaraha inta aan lagu dhawaaqina khilaafkan uu bilowday Een, ka hor waa la isla socday midda labaad haddii ay jiraan khilaafaad oo puntland ka jirana waa wax iska dabiici ah oo xilliga doorasho markii la gaaro in ay siyaasiyiinta isku ay isku qabato ee, doorashada iyo iyo caadi waaye wax hadda oo oo- oo cusub maaha laakiin ee, khilaafaadka oo kale oo madaxweynaha soomaaliya iyo maamulka puntland ee, waa muuqmuuqanayay maalmahan dambe sababtoo ah shirar shirarkii oo maamul goboleedada iyo madaxda ee, dowladda soomaaliya ee qa- la qabanayay labadii shir ugu dambeysayba wuu ka muuqday khilaafaadka oo kii baydhaba muusan imaanin ee, siciid dani kii ka horreeyna waxaad la socotaa war murtiyad in lasoo saaray ayaa lagu cadeeyey weliba mur- murtiyadkaas inaysan maamulka puntland ay aysan qayb ka ahayn war murtiyadkan marka waa muuqanaya muddo dheer in uu khilaafaadkaas uu jiray khilaafaadkaasna wuxuu ku salaysan yahay een, dabcan een, ee, dowladda soomaaliya siiba madaxweynaha soomaaliya wuxuu isleeyahay een, madaxweynaha puntland maadaama uu uu muddo yaroo kooban ay u dhiman tahay een, ee, muxuu ahaa een, ah, dhagjir qawsiinin ee sha- hawshaada ka wado een, maamulka puntlandna een, muxuu isagana wuxuu isleeyahay in lala in lala tashado oo waxyaabaha federaalka ka socda in lagala tashado inay muhiim tahay marka waxyaabaha iswaxogsheegadkaas iyo iyo waa joogaa iyo mid joogtid intaas unbaa hadda inay jiraan aan filayaa Een, ah, waana waana waana wax la xalin karo inuu madaxweyne xaliyana waaya ee, u- u- waa waa wax aada looga baahan yahay wa- wa- wa- waaya marka waxaad carabka ku dhufateen khilaafaadkan ay soo bilowdeen ee, tan iyo markii lagu dhawaaqay ee, ra-iisul wasaaraha soomaaliya markaad sidaas leedahay maxaad ula jeedaa
haye waxaad dareemaysaa soo maaha in oo shalayto een, laba qof oo isla socotay oo isgarab taagnaa ee, meeshay ku kala bayreen oo ay ku kala tageen waad ogaan kartaa soo maaha marka ee, way isla socdeen ee, waad adigoo og een, doorashadii u- ugu dambeysay een, dadkii oo finaalka meesha ugu dambaysa isla gaaray saddexdeen ee, shaqsi ee ugu dambeysay ee, waxay ahaayeen ee, madaxweynihii markaa joogay madaxweynaha hadda jooga iyo siciid daniyay ahaayeen Ee, siciid dani marka labada ee, madax ee meesha taagan een, dantiisa wuxuu islahaa dantaada ku jirto Een, wuu siin karay hadduu ninka kala siiyana waa waa ka ee, isaga guulaysan lahaa haddii laakiin uusan madaxweynaha hadda jooga siiyeyna waa isaga guulaystay marka waxaan isleeyahay dantiisa danta ku jirta uu isla yiri marka sidaasaa ay iskula socdeen markii marka een, xilligii ra-iisul wasaaraha la gaaray een, ayaa lagu kala tagay soomaha marka een, meelahaasa aan filaynaa in ay marka marka ma waxaad ula jeedaa ee, waaba uu sii muuqday haddii ay ee, xukuumadda garowe ay heli weyday ee, booska ra-iisul wasaaraha ee, ma- magacaabiddiisa oo uu hogaamiyaha puntland si gaara u qudarinayay inuu khilaafkan soo bixi doono oo ay maamulka ee, gar- ee, garowe ama maamulka puntland iyo dowladda federaalkana isla jaan qaadi doonin
okay eh, haddaad sidaa u dhigto een, aniga si kalaan u dhigi lahaa een, eh, madaxweynaha puntland wuxuu rabay haddii isagaan laga dhigin xataa in lagala tashto oo ninka lagala dhigaya dadka laga tashana lagala tashanaya tusaale waxaad og waxaad og tahay een, eh, maamul goboleedada markii la yidhaahdo een, axmed madoobe iyo ninka la yidhahdo saciid ayaga xig inuu ka imaanaya ra-iisul wasaaraha haddii ba- eh, oo mad- maadaama uu power awood awood qaybsiga ay inay qayb ahaan iyagu uleeyihiin ra-iisul wasaaraha marka waxay waxay rajaynayaan labadoodaba in lagala tashto oo la yidhaahdo ay qofka laga dhigayo iyo cidda noqonaysa meesha laga keenayo in iyaga laga tashto madaxweynaha soomaaliyana kamala kalama uusan tashanin isaga ee, een, jeef ee, isaga ayaa ku tashtay u tashtay noocaas marka meelahaas ay ka boodeen isaga iyo saciid iyo iyo axmedoobe meelaha ay ka boodeen ay kamid tahay walaal Wa- waaya marka waxaad ula jeedaa sidaas ayay dhinacyadu isku qoomeen dabcan waa waa waa noo muuqatay miiska ma- miiska maana fadhinin laakiin waa noo muuqatay meelaha lagu kala booday markaa ka dambeeya oo markii ra-iisul wasaaraha la magacaabay ee, way muuqatay in oo oo kala tagnaasho iyo afkaar kala duwanaansho iyo muxuu ahaa in shirarka qaarkood aan aan aan iskugu imaan iyo wax badan baa muuqanaya ma garan wa- wa- wa- waa gartay marka haatan oo la joogo ee, fariinta madaxweynaha ee jamhuuriyadda soomaaliya uu diray waa in ee, hogaanka puntland sida ay wax u wadaan uu ka digay iyo inuu ka digay in puntland lagu hogaamiyo sanado kadib ee, wixii sanado lasoo dhisayay inay burburaan maxaa lagu sawiri karaa sawir noocee bay bixinaysaa maadaama guux hogan uu ka dhashay siyaabooyin kala duwan lagaga hadlay aniga waxaan dhihi lahaa eh, haddii oo oo haddii eh, aniga eh, warkaas madaxweynaha waxaan aniga islahaa eh, khilaafaadka isaga iyo tiimka ama hogaanka oo puntland ka jiro ayuu madaxweynaha in badan sacbaha ku qarinayay Een, anigu taasaan isdhihi lahaa waxaana keenay een, in oo muxuu ahay eryadaas noocaas uu yidhaahdo khilaafaadkaas ayuu qarinaya marka aniga waxaan isleeyahay kelimadaas markuu leeyahay madaxweynaha waa kelimo sax ah laakiin ee aan booska booskeedii joogin waxaan islahaa madaxweynaha waxaa ka habooneed intuu kelimadaas oo oo kale uu adeegsan lahaa inuu xaliyo khilaafaadka madaxda ee siyaasadda ee ma- madaxda maamulka puntland iyo asaga waxyaabaha ka dhex dhexeeya oo hadda oo oo- oo maartay aan isleenahay inuu erge xitaa u dirayay inuu ergadii uu dirayay warkaas uu kasii hordhigo een waxaa muuqatay in oo ee, waxyaabaha ee, ay dadka siyaasadda andoroso in badan ay ka shaqe- ka shaq- ay ka shaqeeyaan madaxweynaha inuu u fikirayo siciidani ee, ma- ee, dhowr bilooda isaga dhanba u dhimana khadkuba ka bixi doonaahe Waa- waa- waa gartay.
Wuxuu, ee, buuq iyo qaylo kuu gelinayaa marka Wa- wa- waaya.
Waa Anaga- anaga- leeyihiin walaal.
waaya.
Halkaas Anaga- wada.
waaya, waaya. anaga taa ma cadayn kara marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, waxaa sheegtay in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ee, erge loo diray ama shirkii ugu dambeeyey golaha wadatashiga qaran ee puntland erge loogu diray M- maxuu ee, ee, ka bedeli karaa ee, warkan madaxweynaha kasoo yeeray iyo khilaafaadkii jiray ergadan la diray miyay saameyn isku yeelan karaan haye sababtoo afeeri een, eh, warkaan kale hadda een, habeen dhaweeta mar uu dood furan oo dood een, shacbiya ah oo maaragtay ka qayb- ka qaybgalayana wuxuu sheegay madaxweynaha inuusan ogeyn wax khilaaf ah oo oo ka dhexeeya isaga iyo iyo maamulka puntland uu ogahay aysan jirin haddana eh, maanta warka eh, jimcihii shalay jimce warkaan uu sheegay een, ergana wuu diray marka een, warkaas ma isqabanaya soo maha marka ee, inuu inuu wax ee, ergadii la diray in warkaas laga hor sheego oo fariintaas laga sii hormariyo ee, waxay u muuqataa in oo maaragtay in in waxay u muuqataa in waxay u muuqataa in oo oo fariin laga horumarinayo ergadii la diray marka aniga waxaan isleeyahay maysan habooneen maysan hab waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo